maantay golaha wasiirada shirkooda kolley ay halka ku qabseen oo aan ayaga guddoominahay wuxuu ahaa shir kolley looga wada hadlayay dhowr qodob laakiin waxaa ugu weynaa warbixin aan safarkeenni waftiga aan hogaaminayo safarka ku aaday muxuu ahay dhowr waddan iyo shirarkii ay la soo yeesheen muxuu ahay ama shirarkii ay ka qayb galeen oo ahay shirar yani guud ama shirar gaargaar ay la soo yeesheen wadamadii ka soo qayb galay shirarkaas ayay ahaayeen shirarka aan tilmaamayo waxaa ugu weyn kolley laba shir oo midna uu ka dhacay magaalada cabdisababa oo ah caasimada etoobiya shirkaasoo ku saabsanay arrimaha soomaaliya ayna ka soo qayb galeen muxuu ahay wadamada maraykanka wadamada gobolka muxuu ahay geeska africa iyo wadamada xaliray muxuu ahay qaramada midoobe wakiilna ka socda african union wakiilna ka socda iyo dabcan wakiilo kaleentood oo ayagana danaynayay shirkaa inay ka soo qayb galaan waxaan shirka isaga rabaa keliya inaan yani horaan uga hadlay oo hadda dabcan maaha wax cusub laakiin warbixin baan ka siinayay golaha wasiirada idinku laakiin waa og tihiin oo hore ula socteen marka inaan ku xiriyo ma loo baahno shirka labaadna wuxuu ahay shir lagu qabtay wadanka bortuqal ee lisbona oo ku saabsanaay yani ay ka qayb galeen aan dhihi lahaa wadamada yurub iyo wadamada africa shirkaas oo yani madaxweynayaasha iyo muxuu ahaay madaxda kale ee dowladaha ee africa iyo yurub ay ka soo qayb galeen looga wadan wada hadlayey afrika iyo yurub siday wax u wada qabsan lahaayeen isu kaashan lahaayeen wixii dhibaatooyin jirana ay kolley iska caawini lahaayeen mataqaanaa dadaal wadajirana ay u samayn lahaayeen waxaa kaloo jirtay intii shirarkaasi ay socdeen shirar gaar gaara oo labageesooda ayaan la yeelanaynay wadamadii wafuudii ka socotay wadamo dhowra oo aan ka wada xaajoonaynay xiriirka iyo wada shaqaynta iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo wadamadaas kadibna markay shirkaas shirarkaasu dhammaadeen waxaan usoo gudubnay magaalada nairobi ee caasimada kenya halkaasoo shirar aan kula yeelanay muxuu ahaay qaybo kala duwan mar waxaan ka qayb galnay shirkii loo cabdiilka amaba yabooha laba kun iyo sideed loogu yaboohayey ama loo codsanayey muxuu ahaay in kaalmo ama deeq loo fidiyo dadka tabaalaysan ee soomaaliya ku nool taasoo hay-adaha caalamka ee muxuu ahaay howlaha bini aadamnimada ay shirkaasi qabteen shir kaloo waxaa jira isagana aan kala qayb galnay oo dhammaan safaaradaha yurub u jooga nairobi fadhiya shirar kaloo labageesooda oo isaga yani ayagana socdana way jireen intaas ayaan kolley warbixin kooban ka siiyey qolihii wasiirada kadibna waxaan u sharxay kolley xukuumaddii lasoo dhisay oon hore u dhisnay oo xukuumadda kumeelgaarka ahayd laakiin weli ay u hartay yani muxuu ahay in baarlamaanku ansixiyo in markii aan dhegaysanay yani dhawaaqyada ka soo baxaya baarlamaanka gudihiisa dhawaaqyada kasoo baxaya golihii wasuurada oo la magacaabay taasoo ah inqaar ay cabsineen ayagoo dhaliilsan kolley jagooyinka loo magacaabay qaar kalena kuwii qadana ay xoogaa adigana kolley hadalla kasoo baxayeen baarlamaankana yani aan ka maqlayna dhawaaqyo inaysan qaabdhismeedkaas raalli ka ahayn waxaa halkaas yani loo weheliyey bulshada caalamka intii aan shirarka gooni goonidaa la shiraynay waa nagu soo qaadayeen kadibna waxaa noo dhadhamaysay kolley inay dhaliilsanaayeen tirada badan ee golaha wasiiradu ay ka kooban yihiin iyo xaaladda dhaqaale iyo xaaladda guud ee dalkaynu ku sugan yahay oo ayna yani kolley muujinayeen in ay tiro ahaan badan yihiin muxuu ahaay islamarkaasna tayadii laga rabay ay kolley sidii la rabay aysan u muuqan tasawirka kasoo baxaya ujeeddada laga leeyahay xukuumadda cusub dhismaheeda waxa waaye xukuumad tayadeeda ma sarrayso tiradeeduna yar tahay ummadda soomaaliyeedna yacni ka saari karta xaaladda murugsan oo ay hadda ku jirto noqono karta xukuumad yacni ayagoo xukuumad kaashata dawladda kumeelgaarka qaybaheeda kale suuragalna ka dhigta in muddada ka harsan xilliga kumeel gaarka ah oo saddex sano iyo rogaa ay ka gudbeen laba sano in ka yarna ay ka hartay inay ku dhammaystirto howlihii ku xusnaa axdigii kumeel gaarka ah intooda weli dhiman oo aan la fulinin dabcan waa yani waajibaad adag laakiin waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahay kolley suuragal noqoto in la furiyo marka markaan dhegaysanay yani baaqyada ka soo baxaya markaan dhegaysanay dadweynaha gudaha iyo diraddaba soomaaliyeed fikradda ay ka qabaan iyo walwalka ay ka muujinayaan tirada faraha badan oo halkaa yani xukuumadda ay ka kooban tahay iyo dabcan tayada oo sidii la rabay aan ugu muuqan markaan yani dareenada noocaasa hore dhan fiirinay aragnayna walaal wasiirada laftoodii sawirka ay isu arkayeen oo ah qaarkood ilaa heer ay geeyeen macnaha inay daqaalo ka geeyaan dawooyinka loo magacaabay waxaan yani annaga ay noola muuqatay in la yareeyo tirada muxuu ahaay xukuumadd ay ka koobnaanayso oo aada loo yareeyo runtii isla markaasna dadka muxuu ahaay tayada xubnaha ka qayb galaya xukuumadda kamid noqonaya inay noqdaan kuwo tayadoodu sarrayso oo maaragtay lagu qanci karo marka saas ayaa qorshu ahay tan kale oo xoogaa dareenka aan la soo gaarayo shacabka aan ka maqlayno wuxuu ahaa baarlamaanku hore ayaa loo furay horew baarlamaanku wuxuu ansixiyey in dibadda iyo gudahaba laga soo dhisi karaa xukuumadda annaga waxaanaba ku eedeynaya marka war haddaad haysataan fursad noocaasa oo baarlamaankii oo idin ogolaaday maxaa uga faa'iidayso weyseen oo baarlamaankii keliya aada isugu koobteen inaad inta badan ka qaadataan dibaddiina aada in yar ka qaadataan taasna annagoo dareenka shacabkeenna ka xigelinayna waxaan talagalkeennu yahay inaan baarlamaanka iyo yani baarlamaanka ka dibaddaba ka qaadano in isu dhiganta ka qaadano marka taasaa talagalkeenu ahay intaasaan ka beri yani kolley u sharxay golaha wasiirada waana laga hadlay oo laga dooda laystusaaleeyey sababta keentay iyo wax oo dhan kadibna golihii runtii walow ayaga ay saamaynayso yani marka la yidhaahdo laakiin haddana kulligood waxaa raalli ka ahayeen waa aqbaleen waa u sacbiyeen wadaninimo dareen wadaninimo oo runtii aad iyo aad u qiimo badan ayay macnaha muujiyeen runtiina aadaan ugu mahadinayaa dabcan xukuumadda noocaasoo lasoo dhisi doono waxay u baahnaa doontaa in la geeyo baarlamaanka oo la markaa nabada kalifaysa arrimaha aan soo sheegay fariimaha iyo dareenada naga soo gaaraya meelaha kala gedisan oo baarlamaanka uu kamid yahay waxa waaye aniga markii la magacaabay oo baarlamaanka ansixiyey magacaabideyda hadalkan baarlamaanka ujeediy wuxuu ahay anigu daacadnimaan u shaqayn doonaa wadankana waa u adeegi doonaa sidii sharciga iyo dastuurka waafaqsan laakiin waxaan codsanayaa haddaan qaldamana ha laytaysiyo haddii aan sax ahayna oon dariiq toosan ku socdana ha laygu taageero marka fariimaha ka soo baxaya baarlamaanka waxay igu muuqdeen kolley ma toosnida istoosi in lay leeyahay marka anoo dareenka ka jawaabaya ayaan kolley u jeediyey walaawasiirada taas waa si guud wixii kaloo farsamo ah oo mataqaanaa yani xagga technicalitieskana waxay noqon doonaan dabcan in markaan u howl galno oo aan dhammaystirno oo tirada ay banaanka soo baxdo ayaa kolley idinka wargeli doonaa laakiin waxaan jecelnahay xukuumad aada uga tirayar intii hore in ay mataqaanaa aan dhisano waa mahadintiin waxaan jecelnahay muddo aada u kooban in lasoo dhiso waayo baarlamaanku wuxuu yani waxaana laka rabaa baarlamaanku muddo muddadii loo ogolaay prime ministerka inuu baarlamaanka hortiisa ku geeyo xukuumaddii uu soo dhisay gudaheedaan ku geeyi doona hadii ilaha waxaan jecelnahay inay isu dhigmaan oo yani boqol kiiba konton ay dibadda ka timaado boqol kiiba kontonna ay ka timaado baarlamaanka gudaheeda maya saas maaha horta kala dirid maaha ma kala dirin golihii wasiirada waa la magacaabay waa la dhaariyey way shaqaynayaan laakiin isbedel intaan baarlamaanka la geynin ayaa imaanayo muxuu ahay ilaa isbedelkaas ka yimaado oo isbedelkaas nidaamka uu mudan yahay la marsiiyana haddi kolley ayagaa joogaya oo aad baan u yarayn doonaa laakiin exactly tirada saxdaa waxaan idin sheegi doonaa kolley waxaan jecelnahay inay aada uga yaraadaan intii hore aad yar tiro muuqata oo yar oo lagu qanci karo in laga ku qanci doonta maha anaga waxaan ku qasbannahay baarlamaanka muddada yani sharciga iyo nidaamka uu dhigaayo inaan ku horgeyno marka waaba waajibna saaran waayo haa si wanaagsan bay igu soo qaadeen runtii intaan shirar gelaynay aad bay u badnaayeen wakiilada iyo wafuudda dawladaha oo aan la shirnay waxaan dhihi karaa kolley soddon waa ka badnaayeen dawladood wakiiladood iyo wafuuddood ma u malaynayo wafdi ama wakiil aan soo qaadin waxa aan ka damacsannahay dib heshiisiinta marka way soo wada qaadayeen anna waxaan isu dayaya kolley ujeedooyinkeena runtaa iyo qorshaha aan ka leenahay iyo sida aan ay nooga go-an tahay aan mudnaanta koobaad ku siinayno yacni dib u heshiisiinta inaan ka dhigno mid muxuu ahay mudan macnaha mudnaanta koowaadna noo ah marka loo fiirsho howlaha qaranka oo na sugaya isla markaasna aan jecelnahay mid loo dhan yahay inay noqoto dib u heshiisiin loo dhan yahay oo aan loo kala socnayn la gaarsiiyo dhammaan wadanka gudihiisa ilaa heer tuulo marka la yidhaahdo muxaaradka muxuu ahay dawladda markaas aan ku qanacsanayn na inaan si aan kala sooc lahayn aan ula xaajoonayno meel kastoo ay jiraanna aan la kulmayno ujeedadana ay tahay yani wadanka soomaaliya kan dawladda betelaya oo shacabka u shaqaynaya iyo kan mucaaradka kolley mid kastaba xuquuq iyo waajibaad baa dalka ka saaran marka annaga waxaan jecelnahay yani xuquuqda iyo waajibaadka xubnaha dawladdana ka saaran xubnaha mucaaradkana ka saaran in lays yani miskal soo saaro lays qanciyo wadankii lama kala xigo waa lays leeyahay araada kala duwanna laga hadlo waxay ummadaas dan ahna la raaco dabcan xukuumad haddii la dhisaayo waa lagu qasban yahay in kulli waxa laga hadlaya waa golihii wasiirada mar haddaan leeyahay banaanka iyo gudaha inta baarlamaanka ka imaanaysa iyo inta baarlamaanka ka dibadda ka imaanayso dibadda markaan leeyahay ama dalka gudihiisa yani dad jooga oo aan baarlamaanka xubno ka ahayn ama dadka dibaddiisaba jooga oo aan baarlamaanka xubno ka ahayn aan ka wadaa gudaha markaan leeyahay waxaan ka wadaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka may waxaan jeclaanahay xagga farsamada inaan si kale loo fasirin macnaha annaga xukuumadda lama kala dirin golihii wasiiraduba waa jiraan waa u bandhigay aaraada aan idiin sheegaayo marka ayaga saasaan ugu bandhigay saasaan ugu hadal waa ka warbixin ahaanansi broses ahaan laakiin kala xukuumadda hore loo dhisay oo jirtay tiradooda in la yarayn doono iyo qaabka loo yaraynaayo ayaan u sharxay keliya wax talaabo kale muqaal intaasaan usharxay waxaan ka hadlaya waa wax mustaqbala wax maanta la sameeyey maaha sababta keento kolley yani waxay aheeday mid loo arkaayey in mar haddii baarlamaankii uu fasaxay in dibadda laga keeni karo dadka qualitiga leh oo baarlamaanka ku jira oo xubnaha yani baarlamaan ka tirsan ilaa ay laba macnaha laba qofood oo midna baarlamaanka uu yahay midna baarlamaankii dibadda ka yahay oo tayadoodii iyo aqoontoodii ay siman tahay annaga waxaan siinay mudnaanta koobaad kuwii baarlamaanka laakiin shacabkeeni annaga yani aan u adeegayno dareenka ka muuqda waxa waaye inaan saas laga habboon yahay oo yani baarlamaanka ujeedada loo furay ay aheeday in banaanka laga qaato tiro lagu qanci karo oo shacabku ay yani arki karaan in baarlamaanka aanu isku koobin dhismihii dawladda mar haddii baarlamaanka yani ogolaada arrintaasna annaga inaanan ka baaqsanin inaan labada dhinacba konsidr yani tixgelinta ay mudan yihiin wada hadal aan la furno mucaaradka waxa waaye annagooba yani noogu jiraa barnaamijka xukuumadda ayuuba mudnaanta koobaad ka yahay marka taas mid oo iyaga aan ka wada hadlayno iyaga ay soo qaadana laakiin waxayna weydiinayeen waxa waaye mar haddaad go-aansateen inaad mucaaradka la kulmaysaan la shiraysaan dibheshiisinta xoojinaysaan sideeba uu noqonayaa yani qaabka aad waja ku wajahaysaan ood raacaysaan marka qaababkaas farsamo ayay un su-aalaadka ku saabsanaayeen laakiin shaki ugama jirin waayo annagaaba caddaynay inaan mucaaradka la xaajoonayno xukuumadda hore usoo dhistay baarlamaanka horta weli lama horgeeyey marka baarlamaanku wuxuu rabaa iga sugaya aniga waktigii sharcigu ogolaay dastuurka u ogolaa gudaheed xukuumadda yani la horgeeyo ayay ayaa baarlamaanku ka hadlaya tixgelinaya haddii hadde ay u muuqato inay baarlamaanku u ansixiina u ansixinaya hadday u muuqato inaanu ansixin oo soo celiyana uu soo celinaya laakiin inta ka horeysa waa wixii baarlamaanka aan la geynin dabcan waxaa jira yani dhammaystir iyo ka dhin iyo ku dar iyo waa waa caadi waay aada iyo aada umahadsantihiin